barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha januari waa sideedii toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada iyo maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynano waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan maxaa dhallinyarada ku keena in ay siyaasadda ku mashquulaan halkii ay arrimo kale xoogga saari lahaayeen waxaad arkaysaa majlis haddaad fadhiisato inta ugu badan ee shaaha inta la wada cabayo maanta xukuumaddii saasii tiri iminka ayaamaan ugu dambeysa waxaa la hadlayaa saddexda xisbi qaran baa la hadlayaa nin kasta ama hooyada ama inanta guriga joogtaa xitaa dheriga dushiisay ku dul karinaysaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubnaha daada yar ee ku biiray baarlamaanka soomaaliya oo sheegay inay ka shaqayn doonaan sidii loo maqli lahaa codka dhallinyarada wallaahi waad dareemi kartaa meesha aan u socday iyo da'da aan maanta taaganahay caqabado waaweyn baa jiray laakiin waxaa farxad gaar i ah waxaa dareen gaar i ah dadkii aan matalayay inay fikirkii aan xambaarsanaa ay la garteen inay maanta codkooda ay siiyaan weliba aan rajaynaya codka ay siiyaan inuu yahay cod aqlabiyad ah
xubintii ama intaynaan ciyaaraha u tegin dhinaca heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
wayahad qabtiyo wakhtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan
heeskaasina waxa uu qayb ka yahay barnaamijkeena sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale waxaadna kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada qodobadii warka caalamka u doorkarona
afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doorta ee donald trump inay hor taallo in uu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee maraykanka ama ruushka iyo wikileaks john enst oo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin u jeediyey madaxweyne obama maamulkiisa ayaa arintan ka hadlay isaga oo madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu madaxweynaha maraykanka barack obama iyo maamulkiisa ku eedeeyey in ay isku dayayaan in ay xagaldaaciyaan trump iyaga oo ka fidinaya warar aan sax ahayn
diyaaradaha dagaalka militariga nigeria ayaa duqayn ay sameeyeen ku dilay in ka badan konton qof mas-uuliyiinta dalkaasina waxay sheegeen in duqayntaasi ay ahayd mid aanay si ulakas ah ula beegsan dadka dhintay balse bartilmaameedkooda uu ahaa maleeshiyada boko xaram wararka ayaa sheegaya in gantaaladaasi ay cuskadeen kaam amaba xero ay ku jiraan dad barakacyaal ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhallinyarada soomaalida ayaa si weyn uga faallooda arrimaha siyaasadda oo xataa baraha isgaadhsiinta bulshada waxaad ka dhex arkaysaa iyada oo dhallinyaradu ay falanqaynayaan arrimaha siyaasadda ee hadba markaas taagan somalilan ayaa ka mid a meelaha sida weyn ay dhallinyaradu u xiisayso siyaasadda wariyaha v o magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mid a dhallinyarada boorama wax ku weydiiyey arrintan inta badan waxaa jira dhallinyaro ka faalloota siyaasadda haddaba dhallinyarada ka faalloota siyaasadda maxaa ku kalifay inay siyaasadda in badan ka faalloodaan arrintan waxaan dhex dhignay amase aan weydiiyey dhallinyarada ku nool magaalada boorama xasan adoo bal magacaaga oo saddexaan ku bilaabi doona maxaa ugu wacan dhallinyarta inay ka faalloodaan siyaasadda ma shaqalaan baa ugu wacan ma iyagoo masab iyo xil doonaya ugu wacan maxaad u malaynaysaa bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay xasan cabdikariim iyo caad haddaan su-aashaa ka jawaabo ee wariyugu weydiiyey haashim waxaan leeyahay horta marka koowaad horta dhalinyarta waxaa ugu wacan shaqo la'aanta waxaanan jirin shaqo abuur oo dhalinyartii waad arkaysaa iyadoo shaqo abuur ay shaqo la'aani jirto ayaa haddana waxaa sii jirta inay tahriib galaan oy taana halkaa xaafadii laftigeeda dhibaato weyn ay halkaana ugu geystaan marka waxaan leeyahay anigu xagga fikirkayga ahaan xaggaan ka joogo shaqo la'aan baa ka u wacan baan leeyahay
anigoo ah magacaynu yahay geyle maxamed cabdilaahi haddii aan barnaamijka maanta ka hadlo horta waxaa ugu wacan bay ila tahay number one dhallinya- dadka siyaasiyiinta ee iminka oo koogu yar uu lixdan jir uu yahay een oo markaa saaxaddii dhallinyarada siyaasaddu ay ka wamaqan tahay number laba iyo shaqala'aanta baahsan ee maxay ahayd dhallinyaradii jaamacadaha ka baxay ay in yar iskugu waran mashaariicda yar educationada iyo ngo-yada laakiin dadkii iyo ta saddexaad ah dadkii oo hobgaraynaya macnaa politicalna ka qayb qaataan oo siduu janiska u baneeyey madaxweyne siiraayo intuu xilka fuulayba ayaan aaminsanahay marka waxay janiskaas markaa dhallinyartii ay een, saameyntii siyaasadda ku lahayn doorkii dhallinyarta oo tootalba ka maqan oo lixdan jir iyo wax la mid oon ay saaxaddii ku jiraan bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdicasiis ibraahim cabdilaahi waxaana ka mid ahay bahda warbaahinta ee gobolka awdal runtii dhallinyarada inta badan ku dhex jirta siyaasadda ama ka faalloota waxay iskugu jiraan labo gruub ama laba ko- qaybood kow waa koox iyagu si gaara u taageersan ama ugu qanacsan inay uga dhex muuqdaan si ay caan ugu noqdaan siyaasadda hadba ka taagan somalilan deegaanadeeda kala duwan iyo kuwo ay sabab u tahay shaqola'aanta jirta awgeed in markay muddo badan shaqo raadiyeen iyo soo qalinjebiyeen ugu dambeynta ad arkayso iyagoo ku biiray kooxihii siyaasadda jeclaa ee fadhi kudirirkii marka labadaa arrimood yaa ugu badan inta badan marka fursad ah waxayba noqotay in haddii qofka dhallinyaradu siyaasadda ama goobaha warbaahinta uu ka dhex muuqdo in si fudud uu shaqo ku heli karo maadaama uu ka agdhowaanayo go- mas-uuliyiinta kala duwan ee axsaabta siyaasadda somalilan dad badan oo aan waraysanay oo inta badan iyagu ah kuwa meheradaha leh waxay leeyihiin dhallinyaradu iyagaan shaqaysanayn shaqo way jirtaaye shaqaale la'aan baa jirta shaqaale la'aantaa jirta maadaama ay shaqa jirto ma dhallinyartii baan xirfaddii ay ku shaqaysanayeen lahayn mise dhallinyartii baa iyagu ka doorbidaya inay ka hadlaan siyaasadda iyo kolba marxaladda taagan ee waddanka ka jirta ee siyaasaddiisa ah بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan leeyahay een, weriyo su-aasha ay weydiiyey ee aad dhalinyartii baa shaqaysanayn horta dhalinyartu waxa shaqo abuurka u sameeya waa dowladda oo mustaqbalka ma ogtahay qofkan soo baxaya ee jaamacadda soo dhammaynayay in loo sameeyo meel ay tahay een, waxaan leeyahay horta dowladdu qorshe kamay lahayn marka dhalinyartii waxay ku mashquuleen oo ay had iyo jeer kaga mashquulsan yihiin siduu caam u noqon lahaa uu noqon lahaa nin ka dhex muuqda bulshada kadibna isagoo la yaqaano kadibna inuu howlgalo oo uu noqdo qof lasoo magacaabo marka dhalinyarta waxa siyaasadda ku kalifay ama inay had iyo jeer ku sheekeeyaan waxaad arkaysaa ma jirto dad fadhiisato inta ugu badan ee, shaaha inta la wada cabayo maanta xukuumadda saasi tiri iminka ayaamaan ugu dambeysa waxaa la hadlayaa saddexda xisbi qaran baa la hadlayaa nin kasta ama hooyada ama inanta guriga joogta xitaa dheriga dushiisa ku dul karinaysa marka waxaan leeyahay dadkan waxaa u maqan waxaanan u jirin qorshihii siyaasadeed ayaanan jirin waxayna waxaana jira ma ogtahay shaqo la'aan way jirtaa waxaan leeyahay dad kale shaqa- shaqo abuur baan jir maxay tahay shaqaale la'aan baa jirtaa shaqaale la'aan ma jirto maanta dhalinyarteennii waxaad arkaysaa imisa accounti ka baxay imisa ka baxay ma ogtahay caafimaad ka baxay rag caafimaada fadhiya jaamacadda camud ka baxay ama ma ogtahay ee, ka baxay jaamacadaha dalka ka baxay ayaa waxay fadhiyaan somaliland gudaheeda ama caasimadda ha noqoto ama gobolada dalka ha noqoto marka waxaan leeyahay mihnadii caafimaad mihnadii ee, ay ku shaqaysanayeen dadku way haystaan laakiin wixii laga shaqaynayay baanan jirin Een, eh, magacaygu waa geele maxamed cabdilaahi haddii aan qodobkaa ka hadlaan waxaan aaminsanahay in shaqadii maanta iyada kooto ku xidhan inbay kooto ugu xidhan tahay Een, markaa shaqa la'aani way jirtaa shaqaale la'aanna shaqa la'aan ma jirto xasaan aaminsanahay shaqaale la'aan shaqaale la'aan baa jira shaqaale sida uu ka dhawaashay shaqaale la'aan ma jirto saan aaminsanahay marka midda jirtaa waxaan shaqadii oo cid kooto ugu xigta oo cid kooto ugu jirta midda kale waxaa weeyaan waxaad arkaysaa ma shirkad baad shaqaale u baahanaysaa mararka qaar waxay dhacaysaa nin shayaan imtixaankii kaba soo qayb gelinba inuu hadhow toolo ku guulaysta la yidhaahdo qofkii maanta c v-giisa looma eegayo aqoontiisa looma eegayo wuxuu barta lama eegayo maanta waxay noqotay maalin qabiil maalin qabiil bay noqotay qofka hadduuna taageero haysan hadduuna cid ayna een, xukuumadda ugu jirin haddana cid ganacsada ayna iska agdhoweyn waxay noqonaysaa tootalba qofkaasi inuu fursad shaqo u helo waa ay yaraanaysaa sidaan aaminsanahay waana xaqiiqada dhabta ee jirta aad buu mahadsanyahay kaas waxaa wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo la sheekeysanayay qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada boorama oo ka sheekeynayay saameynta ay siyaasaddu ku leedahay dhallinyarada iyo sababaha ugu wacan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan
halka dhegeystayaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a mudanayaal da'yar ayaa ku biiray saaxadda siyaasadda ee soomaaliya gaar ahaan golihii baarlamaanka ee dhowaan lasoo doortay xubnaha da'da yar ee ku biiray golayaasha baarlamaanka ayaa ballan qaaday inay ajandayaasha golayaashooda ku dari doonaan arrimo khuseeya dhallinyarada ayuub yuusuf ismaaciil oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa sheegay inuu aada ugu dadaali doono inuu dhallinyarada wax la qabto wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayuuna u waramay waxa aan u doodi karo aan leeyahay maanta ee halkan aan ka sheegayo dhallinyarada soomaaliyeed maanta ee xor ayay u yihiin maanta jaanis ayay u leeyihiin maanta inay siyaasadda qayb ka noqdaan maanta dalkan badbaadadiisa dalkan horumarkiisa dalkan in loo jiheeyo dhinaca fiican ee mustaqbalka fiican dhallinyarada qayb fiican bay ku leeyihiin markii loo eego laba kun iyo lix iyo toban maanta aad bay maanta dhallinyarada uga muuqanayaan haddii ay noqoto dhanka ee baarlamanka oo aan xoogga saarnay oo dhallinyaro aad u fara badan ku soo baxday waxaan rajaynayaa insha allah in isla xisaabtan imaan doono waxaan rajaynayaa insha allah shacabka aan matalayno dadkana doortay shacab bay ka socdaan dadkana doortay salaadiinta dad bay matalaan deegaan bay matalaan insha allah waxaan rajaynaynaa in ay noqdaan mas-uuliyaddan la saaray mid ay ka soo baxin mid aan ka soo baxin insha allah dhallinyaro badan baa xabsiyada ku jira dhallinyaro badan baa maalin walba la kulmaya tacadiyo xabsiyadu ha ahaadaan kuwa dowladda iyo kuwa shisheeyaba ma u khidmayn kartaa baa is leedahay dhallinyaradaasi insha allah kama seexan doono ee kama fariisan doono ee xog ogaal ayaan u ahay arrimaha dhallinyarada muddona waan ka soo shaqeeyey ee inta badan dhallinyaradana waxaa waaye xog ogaal ayaan u ahay haddii ay noqoto kuwa dhibaatada tahriibka haddii ay noqoto kuwa kale waxaan rajeynaynaa insha allah ee inaan qayb ka qaadano dhallinyarada soomaaliyeed ee boqolkiiba toddobaatanka ah in loo jiheeyo dhanka fiican in loo jiheeyo mustaqbalkooda wanaagsan ee dalkan u soo socda dalkan jaanis fiican bay ku leeyihiin dalkan dhinaca fiican haddii loogu socdo doorka u fiican waxaa ka qaadanaya horumarin- horumarkiisa waxaan rajeynayaa inay yihiin dhallinyarada soomaaliyed insha allah annagana aad baan uga shaqayn doonaa meel walbaan ugu tegi doonaa meel walbaanan ugu kicidimi- ugu kicidimi doonaa inaan dhallinyaradaas kii dhibaataysan kii kii kaleba inaan hor fadhiisano inaan soo ogaano waxa ay dhibaatadooda tahay dibna aan ugula soo noqno xafiisyada dowladda ama hay-adaha aan fadhinay aan matalayno insha allah waana ka soo bixi doona haddu alla barnaamijkan dhallinyarada ee v o edu oo xoogga lagu saaro dhallinyarada iyo awoodsiintooda maxaa kaa guuxayo is leedahay dhallinyarada oo qaban kartaa Ee, wallaahi maanta caqabadaha haysata dhibaatooyinka haysata dhallinyaradu waa mid aad u fara badan aad u fara badan haddii ay noqoto ee, dhanka tahriibka haddii ay noqoto ee, dhanka shaqo la'aanta haddii ay noqoto ee, dhanka argagixisada oo muddooyinka dambe culays badan ku hayay ummadda soomaaliyeed waxaan rajeynayaa insha allah in ay dhallinyarada tusaale aan u noqon doono waxaan rajeynayaa inaan ilaahay naga dhigin tusaale khaldan waxaan rajeynayaa inaan noqono tusaale fiican ee u jihaya dhanka wanaagsan ee u ifiya dhanka wanaagsan aan u noqono codka matalaya shacabkaas codka matalaya dhallinyarada soomaaliyeed ee fadhiya aqalka sare ee dowladda ku matalaya inaan noqono ayaan rajeynaynaa insha allah waan kasoo dhaali doona hadduu alla idmo ma jireen caqabada ku hortaagna adiga maadaama dhallinyaro tahay ee wallaahi waad dareemi kartaa ee meesha aan u socday iyo da'da aan maanta taaganahay ee caqabada ugu caqabada waaweyn baa jiray laakiin waxaa farxad gaar ii ah waxaa dareen gaar ii ah dadkii aan matalayay inay fikirkii aan xambaarsanaa ay la garteen inay maanta codkooda ay siiyaan weliba aan rajeynaya codka ay siiyaan inuu yahay cod aqlabiyad ah taasna waxaan rajeynaya insha Allah inay kalsooni gaar ah dhallinyarada soomaaliyeed ay u tahay oo aan ahayn ani keliya laakiin nin walba oo dhallinyaro oo bannaanka iskeena ee fikirkiisa soo bandhiga ee ummadda ka gada uu ka heli doono shacabka uu matalayo ee deegaanka matalayo taageero gaar ah ma is leedahay isbeddel waad ku keeni kartaan hoggaanka dalka
Ee, wallaahi waa kala duwan tahay ee, annaga waxaan nahay aqalka sare waan cusubnahay dooranaysaan waa cusubnahay insha allah waxaan rajeynaynaa dee dalkan ee, in ilaahay kii u fa- kii faaca- kii u fiican in insha allah ilaah waafajiyo aad baa umadsanta karaysaa?
aad baa umadsanta insha allah waxaan rajeynaynaa dalkan ilaahay inuu qofka u ficnaa iyo dhinacu u ficnaa ilaahay waafajiyo Aad baad umahadsan.
asalaamu calaykum warahmatullahi.
ayuub yuusuf ismaaciil oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu waramaya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle haatanna dhinacii heesaa haddaan xuseenow jalleecno waa heesu ku luuqeeyo fanaanka cabdirasaaq anshax waa heesta maalmihii wacna
qudhuwe hatuul bahar qof kale la widooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado quruwe hato walbahar qof kale la weydooday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho wayahad qabtiyo waqtigan adagi uu ku dhaafaya uu ku dhaafaya wayahad qabtiyo waqtigan adagi uu ku dhaafaya uu ku dhaafaya wasanuu beriyo malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkiyo waxaa dila kalgacanka waan toobayo waxintiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoos sugayo wayna hoos sug- wayna hoos sugayo laba wada jirkiyo waxaa dila kalgacalka waan toobayo waxintiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoos sugayo wayna hoos sug- wayna hoos sugayo laf wanaagsanay lama waarayee haddii aan wad iman aan laf wanaagsani lama waaraye haddii aan wad iman Ah, wayahad qabtiyo waqtigan adagi uu ku dhaafaya uu ku dhaafaya wayahad qabtiyo waqtigan adagi uu ku dhaafaya uu ku dhaafaya wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan waye maalmihii wacnaa way soo sodaan
codkaasi fanaanka cabdirasaaq anshax waxaad ka dhegeysaneysaan laanta af soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa ka nuur xasan bukhaari oo inala socodsiiya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo haddii aan ku bilowno ciyaaraha qaramada afrika ee ka soconaya dalka gabon xulka gaana ayaa ciyaartiisii ugu horeysay ku bilaabay guul kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku garaaceen xulka qaranka ee uganda ciyaar ka tirsanayd groupka d goolka ay gaano ku badisay waxaa rigoore ku dhaliyey ciyaaryahanka garabka uga ciyaara xulka gaana iyo kooxda westham ee dalka ingiriiska andre ayu kadib markii xerada ganaaxa lagu qabtay kabtan asamog jayan gaana sidoo kale fursado muhiim ahaa ayaa waxaa ka khasaariyey ayuu iyo christian atu uganda markii ugu dhoweyd ee ay goolka gaana sigeen waxa ay ahayd kubad uu banaanka goolka ku dhiftay ciyaaryahan faruuku miya ayuu goolka uu dhaliyey ayaa ahaa kii toddobaad ee uu xulka gaano u dhaliyo ciyaar ka tirsan koobka qaramada afrika waxaana uu dhaafay aabihiis abeedi beel oo usoo ciyaaray xulka qaranka kaasoo dhaliyey lix gool aabbaha dhalay ayuu ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii gaano u qaaday koobkii qaramada afrika ee sanadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo siddeetankii uganda oo markii ugu dambeysay ee ay tartankan ka qayb gasha ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo toddobaatankii ayaa guuldaradani ay uga dhigan tahay bilow murugo leh dhinaca kalena ciyaar kale oo ka tirsanayd gruupka d ayaa waxa ay xalay dhex martay xulalka masar iyo maali waxaana labada xulba ay isku mari waayeen barbardhac eber iyo eber ah natiijada ciyaarta ka sukow waxaa taariikh sameeyey goolhayaha xulka masar cisaam al xadari oo noqday laacibkii ugu da-da weynaa ee abid ka ciyaara koobka qaramada afrika al xadari ayaa axaddi lasoo dhaafay u dabaaldegay sanad guuradiisii afar iyo afartanaad ciyaartii xalay waxa uu soo galay qeybtii hore ee ciyaarta kadib markii uu dhaawac soo gaaray goolhayaha koowaad ee xulka masar axmed al shanaawi oo birta ku dirsaday xilli uu isku dayay inuu qabto kubad uu soo karoosay ciyaaryahan muuse mareega goolayaha waayo aragga ah ee masar cisaam al xadari kulankiisii xalay waxa uu noqday kii boqol sideed iyo afartanaad ee uu xulka masar u safto laacibkan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah goolhayayaasha ugu guulaha badan uguna wanaagsan qaaradda wuxuu hadda ka qaybgalayaa markiisii toddobaad tartankan afrika isaga oo xulka masarna kula guuleystay saddex jeer ciyaaraha afrika sanadihii labada kun iyo lixdii labada kun iyo sideedii iyo labada kun iyo tobankii masar kulankeeda xiga waxa ay sabtida la dheeli doontaa uganda halka gaana ay wajihi doonto maali caawana kulamo kale oo xiise leh ayaa jiri doona xulka martida loo yahay ee gabon ayaa kulankiisa labaad waxa uu la ciyaari doonaa kooxda qaranka ee burkina faso halka cameroon ay isarki doonaan guiney bisaw dhinaca yurubna ciyaaro ka tirsan koobka f ega ingiriiska ayaa xalay dhacay banisle waxaa gurigeeda kaga badisay blackpool oo dirtay laba gool iyo gool baanle waxa ay laba gool iyo eber uga ugadroonaatay sunderland fleetwood town waxaa hal gool iyo eber dirtay bristol city crystal palace ayaa iyana waxa ay laba gool iyo gool ku macsalaameysay bolton wondres caawana kulamo ayaa jiri doona newcastle ayaa la ballansan birmingham city halka liverpool ay la ciyaari doonto kooxda playmouth dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo waa naga intaan
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan bukhaari oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad ka dhegaysanaysaana waa v o a haatanna aan ka codsado ismaaciil xuseen farjar bal inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka u door korona mahadsanid xuseen afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweynaha la doortay donald trump inay hortaallo in uu kala doorto hay-adaha sirdoonka ee maraykanka ama ruushka iyo wikileaks john enest afhayeenka aqalka cad ayaa arintan sheegay isagaoo ka jawaabayay su-aal laga weydiiyey eedeyn uu madaxweynaha ruushka valadimir putin u jeediyey maamulka madaxweyne obama oo uu ku eedeeyey in ay isku dayayaan in ay xagaldaaciyaan trump iyaga oo ka fidinaya warar aan sax ahayn
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar inoo la socodsiinaya qodobadii wararka caalamka u dar korona haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idiinku talagalnay
xaaji aadan wuxuu gebagabo yahay idaacadayadii duhurnimo waxaana si wada jir idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anuu ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayna afarta dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh